waxaan kasoo qayb galay shirka ganacsiga afrika iyo maraykan ee lix iyo tobnaad oo macnaheedu yahay shan iyo toban shir oo hore ayaa hore usoo dhacay kuwaasoo markii hore ka qabsoomi jiray qaaradeeda afrika sanadkan markii horeysay lagu qabtay cariga maraykanka magaalada dallas ujeedka shirkan lix iyo toban jirsaday maanta sida magacaba ka muuqato waa ganacsiga maraykan iyo africa sidii loo horumari lahaa waad og tahay qaaradeena africa oo maanta ah qaaradaha ugu botoshiirsan xagga ganacsiga oo qaaradii kale adduunka westernka iyo ay usoo kala dheereeyaan inay xiriir badan ka sameeyaan xagga ganacsiga productionkooda ay keenaan iskaashi labada qaaradooda in la sameeyo ayaa ujeedka shirku uu daaran yahay yaa ka soo qayb galay ama dhinacyadeebaa shirka goobjoogka ah oo arrimahan ganacsiga iyo fursadahan aad tilmaantay ka wada hadlaya
cabdixakiin marka labada dowladood la eego labada qaaradood africa madaxda ka socotaa waa tiraba sideed hogaamiye oo aan ka xusi karayo madaxweyneyaasha liberia malawi angola botswana iyo madaxweyne ku-xigeenka nigeria halka waftiga dowladda maraykanka ka socda ay hogaaminayso ambasador linda oo ah gabadho u qaabilsan united nationka waddanka maraykanka iyo tiraba ilaa shan lix wasiir oo wasaarada ka tirsan dalka maraykanka waxaa kaloo kasoo qayb galay dhammaan institutionada international ama ama wadamadaba sida banka adduunka bankiga africa iyo dhammaan hay-adaha ku shaqa leh ganacsiga waxaad tilmaantay in hogaamiyeyaal badan oo ka socda qaaradda africa ay goobjoog yihiin markay ku nimaadno maraykanka oo isagu de shirkan martigelinaya inta badanna isagu de maalgelinta sameeya haddii aynu dul istaagno ma jiraan wax qorshayaala oo hogaamiyaasha afrikaanka dhinacooda ay keeneen ama ay miiska soo saareen ama qorshayaalba dhinaca dowladda maraykanka ka socda oo miiska laysla soo saaray oo dhinaca ganacsiga iyo horumarkaasoo laga wada hadlay
cabdixakiin walaal waxaa horta xusid mudan in marka laga imaado madaxda ka socota qaaradda africa iyo dowladda maraykanka martida loo yahay waxaa iyaguna miisaankooda lahaa ku dhowaad kun shirkadood ama ganacsateedii ugu waaweynaa dalka maraykanka iyo africa ayaa kasoo qayb galay goobtan oo ahaa cidda loo qabtay shirkan muhiimadda iyo baaxadda intaa leeg inay isbartaan xidhiidha kala qaataan iskuna xidhmaan marka tirada xoogaana waad garan kartaa kasoo qayb gashay shirkadihii waaweynaaha maalgashiga ee dalka maraykanka shirkan uu hore u soo socday qorshayaasha horea loo soo dejinayay waa kii lix iyo tobnaad sanadkan waxaa xooga la saaray oo aada looga wada hadlayay waa caafimaadka iyo waxaan mineralska kala duwan oo dhan macdinta kala duwan oo dhan iyo qodobka kala ah technolojiyadda saddexaa sidaa doorkan ahaa xoogga laga wada hadlayaa shirkana khuseeyey ama maalgashiga lagu sameynaya badan waa hagaag dowladda maraykanku siciid waynu ka warqabnaa safka horey kaga jirtaa wadamada adduunka dee qaabixiya ama maalgelinaha sameeya qaaraddan afrikana dee dabcan waynu dareemi karaynaa muddooyinkii ugu dambeeyey danaha iyo weliba xiisaha loo qabo ma jiraan ballanqaadyo maaliyadeed iyo weliba tallaabooyin horumarada dhinaca aad sheegtay haddii macdanaha noqoto iyo technolojiyadda oo laysla gartay amaba laysla eegay ama meesha lagaga wada dooday
aad iyo aad aad iyo aad baa walaal looga dooday fursadahaasna kuwa hore usii socday oo lagu soo bandhigay meesha iyo in la abuuro fursado cusub oo iminka bilaabma oo shirkadaha kasoo qayb galay ee fursadda la siiyey maalgashiga wada ee waddankan maraykan inay ku xidhmaan dadka afrika ka yimi aanu ka midka ahayn